subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno xubno ka mid ah culimada somalilan ayaa baaq ka soo saaray kiniisad la sheegay in dayactir lagu sameeyey oo ku taalla magaalada hargeysa waxaana xukuumadda u soo jeediyeen talooyin ku saabsan habka loo wajahayo kiniisaddaas oo ay sheegeen inaanay bannaanayn dib u dayactirkeedu waxaanay shacabka ugu baaqeen inay ilaaliyaan midnimada iyo xasiloonida dalka culimmadan oo xalay warbaahinta kula hadlay hargeysa kana mid ahaayeen sheekh maxamed cumar dirir sheekh cali maxamed geedi sheekh xasan cabdisalaam iyo culimo kale ayaa wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye markii uu shirka jira e dhammaaday wax uu baaqan uu ka wareystay sheekh ismaaciil cabdi hure dheeg
sheekh ismaaciil cabdi hure ugu horeyn duluucda warbaahinta caawa ugu yeedheen maxayt
bismi illaahi araxmaani araxiim waxaanu warbaahinta ugu yeedhnay in arrin maalmahanba buuqeedu uu warbaahinta iyo bulshada dhexdeeda ka taagnaa oo ku saabsan kiniisad ku taalla magaalada hargeysa inay ka wada hadlaan mowqif iyo bayaanna ka soo saaraan marka bayaankii ay culimmadu ka soo saareen qadiyaddaa in la baahiyo oo bulshada la gaadhsiiyo warbaahinta loo mariya ayuu yahay ujeeddada ka dambaysa kulanka caawa culimmadu way sida noognahay dalkao dhan waa badan yihiin ma intiin halkan fadhiduunbaa mise guud ahaan dalka culimmadii joogta waa wada xidhiidhin waa midaa ka midaysantihiin intiinaan gaarin qodobada waxaa jira culimo doora oo qaarna aanu la xidhiidhnay culimmada magaalooyinka joogta sida burco iyo boorame iyo waxaa jira qaar iyaga naftooda intay ka hadleen aada moodaysa inay arrinta u soo riixayaan magaalada hargeysa culimmada joogta oo bulshada reer somalilan ay u badan tahay waxaan kuu sheegayaa arrintaasi intii ay socotay mowqifka aanu qaadannay wax ayidsan oo taageersan oo culimo ah mooye wax ka soo hor jeeda lamaanaan kulmin qodobada markaa bayaankiinu waa imse qodob wuxuu ka kooban yahay toban qodob oo kalea qodobka koowaad waxa weeye waxaanu sheegaynaa shareecada islaamka in ay reebayso oo aanay oggolayn in dal islaama laga dhiso kiniisad sida ay qabaan culimmada islaamku oo culimmada shaaficiyiintu ay kow ka yihiin sida ku cad kitaabka caanka ee minhaajka la yidhaahdo ay soomaalidu meel walba ka taqaan qodobka labaad mar haddii aynu ognahay in kiniisadda kaatoliga ah ee magaalada hargeysa ku taal gumaysigii ingiriisku si sharci darro ah ku dhistay iyo jujuub ma bannaana in la dayactiro oo dib loo furo ama la howlgeliyo qodobka saddexaad waxa reeban in muslimka dhexdiisa lagu faafiyo diin aan islaam ahayn afar waxaanu caddaynaynaa kiniisad la furo inaanay ummadda somalilan ugu jirin wax dan adduunyo iyo dan aakhiro midna qodobka shanaad waxaanu caddaynaynaa inaan loo daliisho karin amba aan loo cuskan karin in dalkeenna laga furo kiniisada iyadoo la leeyahay dalalka gaalada waxaa ka furan masaajido iyo xarumo islaamku uu leeyahay maxaa yeelay islaamku waa diintii xaqa ahayd alla uu oggolaa ee nasakhday ama beddeshay dhammaan diimihii ka horreeyey qodobka lixaad arrimaha aan soo sheegnay awgood waxaanu xukuumadda somalilan ka codsanaynaa inay ka noqoto wixii heshiisa ee ay cid la gashay haddii ay jiraan ee ku saabsan arrinta kiniisadda qodobka toddobaad waxaanu u soo jeedinaynaa oo aanu faraynaa hay-adaha waxbarashada iyo samafalka iyo cid kasta oo ummadda u haysa howlo guud inay iska ilaaliyaan dadka ay fartu ku godan tahay ee wata ujeeddooyin guracan sida diin aan islaamka ahayn fidinteeda iyo dhaqan xumo qodobka sideedaad ummadda reer somalilan waxaanu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay dantuna ay ku jirto midnimadooda wadajirkooda iyo xasiloonidooda qodobka sagaalaad waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer somalilan in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhalgelin karaya nabadgelyada xasiloonida iyo wadajirka sheekh waxaan arkayaa tiro saddex iyo toban sheekh ah oo culimmada dal ka mid ah inay ku saxiixan yihiin qaarkiina halkan waa fadhidaan qaarkiina saad sheegto waa la xidhiidheen waxaan ognahay inta badan mandaqadan geeska africa dhibaatooyin badan oo ka taagan inay sabab u yihiin qaybsanaan dadka dhexdooda ku timid iyadoo diin meelaha qaar lagu gabanaya ma taagan tahay intii idinku warbaahinta amarin lahaydeen ma isweydiiseen dowladda dalka ka jirta iyo wasaaradda diinta ee waqaaftoo iyaduna hore uga hadashay inaa u gudbisaan intaa warbaahinta umar lahaydeen bulshada dhexdeeda
waxaan kuu sheegaya to koowaad wasaaradda waxaanu aragnay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta oo aanu arrinta ka waraysanay waxa kaloonu ugudubnay u gudbinay wasiirka mowqifka aanu taagannahay oo aanu doonayno inuu dowladda gaadhsiiyo
kaasi waxa uu ahaa sheekh ismaaciil cabdi hurre dheeg waxaana uu u waramayay waryaheena magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ahaa inaan la xiriirnay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan sheekh khaliil cabdulaahi axmed si aan wax ugu weydiino wararka la xiriira kiniisaddan waxaana uu inoo sheegay inuusan wax waraysi a u ka bixinaynin arrintan hase yeeshee wasiirku waxa uu warbaahinta u sheegay soddonkii juulaay in dastuurka somalilan uusan ogolayn in diin aan islaami ahayn lagu fidiyo somalilan waxaa kale oo hadalkiisa uu ku yidhi sidan shareecada islaamka iyo dastuurka somalilan kama soo horjeedo dadka ahlu kitaabka ah in ay dalkeena yimaadaan oo ay ka shaqaystaan ama sifo sharci ah nagula joogaan mana diidayso in ay dalka ku cibaadaystaan goobihii ay horey u lahaayeen ee dhisnaa ilaa xilligii ingiriiska toddobaatan sano ka hor waxaan caddaynaynaa inaanay jirin kiniisad cusub oo hargeysa laga dhisay sida lagu faafiyey saxaafadda sawirro aan xaqiiqda ka turjumayn oo been abuur ah lamana ogola in kiniisad cusub laga dhiso geyiga somalilan hadalkaas oo dheeraa intaas ayaan idinkaga soo qaadaynaa haddii ay noo suuro gasho inaan waraysanno idaacadaha soo socdo ayaad ku maqli doontaan